ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqokore ee gobolka hiiraan wararka ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay maanta barqadii toogteen zakariya sheekh cali oo ahaa darawal kaxeeya mid ka mid ah gawaarida isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe zakariya ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa mid ka mid a kontaroolada ku yaala degmada muqokori ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa sheegay in dilka ka hor uu muran dhex maray zakariya iyo askariga dilka geystay waxaana laga codsaday in uu bixiyo lacag ka badan tan laga qaadi jiray taas oo keentay in uu yaradiida kadibna la toogto meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee gobolka hiiraan waxaa ka jira dil dhac iyo kufsi